Xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle ayaa u yeeray afar ka mid ah golaha wasiirada Hirshabelle kuwaas oo kala ah wasiirka ganacsiga iyo warshadaha, wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda, wasiirka ilaalinta bay'ada, wasiirka biyaha, tamarta iyo macdanta. Guddiga ganacsiga, warshadaha iyo kheyraadka kalluumeysiga iyo ilaalinta bay'ada ee baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabelle oo u yeeray wasiiradan ayaa waxay sheegeen in shan iyo toban maalmood gudahood looga baahan yahay in wasiiradan ay ku horyimaadaan baarlamaanka si wax loogu weydiiyo wasaaradaha ay mas-uulka ka yihiin maadaama guddigan baarlamaanka uu u xilsaaran yahay korjoogteynta iyo la xisaabtanka wasaaradaha